wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulan wadatashi ah la yeelatay beesha biimaal kulankan ayaa waxaa barbar socday doore ay qaateen odayaasha dhaqanka beesha haddaba gunaanadkii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan ay si wadajir ah usoo saareen salaadiinta iyo waxgaradka bayaanka waxaa akhriyay suldaanka beesha biimaal suldaan axmed nuur mataanow doore iyo wadatashi soo socday muddo sagaal maalmood kadib waxay odayaasha beesha reer biimaal ay soo saareen bayaan ka kooban kow iyo toban qodob bayaanadaasna waxaa ka mid ah sida soo socoto kow waxay beesha si guud ballanqaadaysaa wixii ay dowladu ku qaateen oo ahayd dardargelinta dacwada iyo faafinteedaba mii iyo magaalo labo waxay beesha isku raacday inaysan wax gorgortan ah ka gelaynin ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka saddexaad beesha waxay si guud u garab taagan tahay halganka islaamiga ee ka socda caalamka gaar ahaan bariga afrika qodobka afaraad beeshu waxay ballanqaadaysaa dhulka ay ka degan tahay si guud in aan islaamka xaggooda looga soo dhicin gaar ahaan jubbada hoose shan beesha waxay ka soo horjeedaa wax walbo shareecada islaamka liddi ku ah sida dimuqraadiyadda calmaaniyadda shuuciyadda iyo wixii la mid ah lix beesha waxay si guud ka soo horjeedaa afkaarta guracan ama qaswal fikriga hay-adaha gaalada ka wadaan caalamul islaami gaar ahaan bariga afrika toddobo waxay beesha si guud u sheegaysaa gaalada uu ugu horeeyo maraykanka iyo calooshood ushaqaystayaasha iyo nidaamka camiilkaah ee jubbaland ugu horeeyo murtad axmed madoobe inaysan waxba naga bedeli doonin goondi iyo dagaal toona waxay beesha baaq u diraysaa dadkeeda ku dhacay gaalnimada riddada ah waxayna leedahay falka gaalnimo aad ku dhacdeen isaga toobadkeena intay goori goor tahay sagaal waxay beesha u sheegaysaa nasaarada xabashada ah in aan si naba u aqbali doonin damaca beenta ah ay doonayso badda iyo beriga ummadda muslimiinta soomaaliyeed inay ku qaataan namber toban waxay beesha si aada uga xun tahay gumaadka ka socda falastiin gaar ahaan khaza waxayna la garab taagan yihiin walaalahooda reer falastiin habeen iyo maalin ducada alle qodobka kow iyo tobanaad oo ugu dambeeya waxay beesha oga digaysaa dadkeeda inaysan ku dagmin gacanhaadinta ha-adgaaleedka ayna ka faa'iidaystaan kheyraadka dalkooda noqdaanna dad isku tashta isna caawiya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bayaanka kadib waxaa goobta hadalka jeediyey suldaan cabdiqaadir xaydar oo ah suldaanka beesha direed isagoona dardaaran muhiim ah u soo jeediyey odayaasha beesha biimaal waxaan rajaynaynaa odayaasha dhaqanka beesha reer biimaal inay ku dhaqaaqaan wax hadda ayaka afkooda ay ka sheegeen oy ballan qaadeen iyo wixii warqaradda ku qornaa oo suldaanka as akhriyey waxaan rajaynaynaa ay ku dhaqaaqaan ayna ka muuqdaan taasna saasaan leenahay haddii si macali maxamed aasuu sheegaya aas ku tashanno waxaan leenahay nimiyahow wax hadda meesha salaadiintii hadashay ee ka dhabaajisay warqadina ku qoran a ka muuqano jihaadkini marka nimiyahow boorkaa laiska jafo laba goorra waa la tegaa meesha a ka muuqano tashadii dib a laiskugu naqo boorkaa laiska jafo insha allah waxaan rajaynaynaa ballantii iyo hadalladii meesha ka dhaceeni inase ilaahay suurtageliyo quluubtiinnina se haddaad u sheegteen ilaahay ha ku sugo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma aha kulankii ugu horreeyey oo ay walaayada jubbada hoose la yeelato beelaha muslimiinta ah ee dega walaayada jubbada hoose balse waxaa ka horreeyey kulan wadatashi ah oo ay la yeelatay beesha jirarweyne ee degta jubbada hoose